Jaamacadda Kismaayo ayaa maanta magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ku qabatay munaasabadda ay dufcadda shan iyo tobnaad ee jaamacadda ka aflaxday ku difaacanayeen buugga qalin-jebinta sanad jaamacadeedka waxbarasho ee laba kun saddex iyo labaatan laba kun afar iyo labaatan bandhig cilmiyeedka sanadlaha ah ee difaacashada buugga ayaa waxaa loo qabtay ardayda sanadkan ka qalin-jebinaysa jaamacadda Abshir Cabdulaahi gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda ayaa ka warbixiyey munaasabadda isagoona u hambaliyeeyay ardayda sanadkan ka aflaxday jaamacadda Kismaayo maanta oo sabti ah lixdii bishii toddobaad laba kun labaatan iyo afar waxaa noo bilowday difaacashadii buwaagta qalinjibinta dufcada shan iyo tobnaad ee jaamacadda kismaayo waxaa buug difaacanaya sanadkan hadduu ilaah yidhaahdo arday ka kooban labayo toban takhasus ama labayo toban departmenti oo ka kala socda dhammaan kulliyadaha ay ka kooban tahay jaamacaddu wuxuu socon doonaa isbuuc wuxuu ku eg hadduu ilaah yidhaahdo tobanka bisha oo maalin arbacaa ayuu ku ekaan doonaa ardada dhammaantood waxaan rajaynaynaa guul iyo ilaahi subxana watacaala inuu macnaha uu darajadan uu soo gaarsiiyey si fiican ugu dhammaystiro ardada marka waxaan leeyahay dhammaantood hambaliyo hambaliyo hambaliyo waad mahadsan tihiin dadaalkaad soo bixiseen afartii sano qaar lix sanay soo difa soo socdeen qaar afar sanay ahaayeen dhammaan way mahadsan yihiin annaguna waxaan la wadaagaynaa farxadda iyo reereynta iyo guusha maanta ay gaadheen ayaan la wadaagaynaa la wadaagaynaa dhammaan waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته